barnaamijka dhallinyarada maanta
ciid wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laantaabka soomaaliga ee v o edood ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo hirarka efemyada geeska afrika
ciid wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbacaha bisha julaay waa lix sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna maanta waxaa ka mida barnaamij gaaroon ugu talagalnay ciidda waxaana marti noogu ah qaar ka mida fanaaniinta xiddigaha geeska
nafdiga ruuxaad ku hayso naruura haddaad ka waydo welina rajana wilayeso jacaylku nosqaami maayo
sidoo kale waxaa barnaamijka ku martiya dhallinyarada mucashaqiinta ama wax jecel oo mid ka midii inala wadaagayo waayihiisa jacaylka ramlayrooda haniyey beexaanu gooney qalliyo haaweney adiguna ramlaayhoy jacaylkaagu roodoy indhoweydi soo riday igu soo rogaal celiyaraaxadayday
sheekooyinkaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeennan maanta iyo ciidda
laba baabuur oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday xero milatari oo ku taalla agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada cadan ee dalka yemen ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay weerarkan saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in qaraxa kabacdi rasaas la isweydaarsaday weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo maanta loo dabaaldegayo munaasabadda ciidalfidriga magaalada cadan ayaa xarun kumeel gaar ah oo ah dowladda yemen kadib markii xuutiyiintu ay la wareegeen maamulka caasimadda sanca
warbixin muddo laga dharsugayay oo ku salaysan ku lug lahaanshiyihii dowladda britain dagaalkii ciraaq ayaa lasoo saaray maanto arbacaa waxaana warbixintaasi ay noqon doontaa mid muran badan oo adag uu ka yimaado habka keenay in britain ay ku weerarto ciraaq iyo sidoo kale qorsho la-aantii arrinkaasi dabayaalay sida la yiri john shilot oo isagu ah shaqaale horey uga tirsanaa shaqaalaha rayidka ee britain ayaa ka mid a dadka weydiimaha dadweynahaasi sameeya waxaana lagu falanqeeyay warbixin dhan boqol iyo konton kun oo documentis ah oo iyagu war ka keenay amaba laga wareystay dadweynaha waxaa loogu eedeeyey waxaan lagu eedeyn doonaa raade ra-iisul wasaarihii hore wadankaasi tony blair oo isagu lagu haysto in wadankiisa uu qalday ka qayb qaadashadii dagaalkii hormuudka ugu ahaa sanadkii labadii kun iyo saddexdii
ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay ciidda waxaynala socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ismaaciil xuseen farjar
ciid wanaagsan idilahaantiinba ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay ciidda gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta mar haddii barnaamijku yahay kii dhallinyarada waxaan idiin haynaa fanaaniin dhallinyaro ah oo uu ka mid yahay adoo qaba nabaaradiisa jacaylka nitaaqadiisa qofaadu nugushahay xaggiisa cabdihani xaashi sidoo kale mucaashaqiinta ayaan iyana ka madhnay barnaamijka laakiin idinka hordhici maayo ee aan hore ugu soconno barnaamijka ciidda ugu horrayn waxaa haatan khadka si toosa ugu jira cabdirasaaq jaylaani oo ka mid ah kooxda xidigaha geeska ciid mubaarak jaylaani ciidan caafiya walaal nolosha cusub soo dhoweena goor dhowaan sugaynaa laakiin ciidda soo dhoweeyana ma haysaa
waa taasoo ilaahay caafimaad buu bishii rabadaan inoogu soo geliyay caafimaadna waa inoogu dhameeyey haddii badankeeda la leeyahay laba qof waa u ducaynaya labadayda waalid ilaahay daarta aakhira iyo daarta adduunyadaba naxariistiisa guud iyo tiisa gaarkaaba ha ku siiyo aamiin Eh, ubad badanoon ubad badanoon walaalanahay oo ilmo xaamidana waa salaamaya Eh, ehelka labaad oo xidigaha geeskana waan salaamayaa dhammaantood Eh, ninaan walaalananay saaxiibnanahay oo xasan saleybaan la idhahdo safar nagaga maqan laab saalaxna aad baan isna u salaamayaa ciid mubaarak baad Ummaddan dhammaantood leedahay ciid alcaafiyaan leeyahay dhammaan ummadal muslimka dee adiga iyo aan caashicuudna si gaaran idiin salaamaya ilaahay naxariistiisa guud iyo tiisa gaarkaaba haynagu kulmiyo waana idinka mahadnaqaynaa sida noo soo sharafteen ee aada waktiga ii soo siiseen waan gartay inta aanan ka aanan eh, saaxiibadaada kula joogan aan u wareegin adigana aanan kaa gudbin kismaayo ayaynu aadaynaa Eh, nin dhallinyaro ah bal adni sheekaduna xagga dambe aadna kaaga soo noqon doontaay En, bal magacaaga adiguna haa walaal waa magacaygu waa dileyte axmed leyte dilayte horta ayaad salaamaysaa marka hore marka hore waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan idaacadda voice of america aad baan u salaamaya daadihiyaasha barnaamijka ay ugu horeysa xaasucuud iyo adiga oo dilayta aad baad u mahadsan tahay Een, hadda ka horna barnaamijka een, dhallinyarada maanta oo de adiga inta kula midka loogu talagalay hore aad uga qayb gashay wiil aad u dhallinyar baa tahay Een, maantana mar kale aad barnaamijkii kusoo noqotay iyadoo weliba ciida een, fanaan ma tihid laakiin fanaanlayaal een, sida dadka qaar oo kale Ee, saxa dad dadna waa fanaaniin dadna waa fanaanlayaal oo heesihii fanaaniinta ay jecel yihiin marmar way isku dayaan oo way qaadaan marka adigoo cod macaan ku luuqeynaya oo weliba hees een, la yidhaahdo nolosha cusub soo dhawe oo abwaankii sameeyeen hadda khadka uu ku jirana een, mar baad ku dhufatay masaxanahay haa haa isu tiri mar baan ku dhuftay heestaas waxaa iga soo maray jacayl baa iga soo maray markaa qof aan ka samri waayey oo markaa dadkiina dheheen iska ilow qoftaa ka jar kaba goo caloosha oo nolosha cusub soo dhaweey oo oo yaan heestaa taariikhdaas iga soo martay anigana waan gartay bal heesteedaad noogu yar luuqaysay horta bal inta aynaan u gelin fanaanka ku noqon laftigiisa abwaanka sameeyey intaad ka garanaysid okay wallahi anaa aada isku diyaarin baa isoo wacdeena heesta waa kolley waxaan ka xusuustaa nafyahay calwaa ha noqon nasiibkan ha u cadhoon hadduu calabka ceshaday cidoo way tagtay ilow cidoo way tagtay ilow ha caban waxaan kugu idhi hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtana culay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi hacaban waxaan kugu idhiye hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtana culay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu u cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabago caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu u cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelayn ka jar kabago caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee hadda kolley inta halaasan ka xasuustaa nolosha cusub soo dhaweey halaasan ka xasuustaa waa haddana maxaad u dooratay heestan ma inaad isku dawayso dhinaca caashaqaaga haaniyow gabadh aan isjeclaan jiray oo ramla la dhihi jiray oon u qaadi jiray ramlay rooda haniyey reexaan udgooney ralliyo haweeney adiguna ramlaay hooy jacaylkaagu roodoy indhoweydi soo riday igu soo rogaal celiyey waa admad raaxadayday admad raaxadayday ramlooyaanku helay
ramlay rooda haniyey reexaan udgooney ralli ahaweeney rasmi weeye caashaqu igu riiqan anigo igu reeb ridiyo lahan rabitaan dhankaage rasmi weeye caashaqu igu riiqan anigo igu reeb ridiyo lahan rabitaan dhankeene hadmad raaxadayda hadmad raaxadayda ramlooyaan ku helayaa hadmad raaxadayda hadmad raaxadayda ramlooyaan ku helayaa
heestaas baan ka xasuustaa iyo hees kale oo aan awaankii awaan awaankii sameeyey aan aad gurnayn oo dhihi jirtay inkastoo nan waayadan wejigaaga imano waddadiinaan soo marin walacaagii kama go'in wadnaha jidhkaygo dibaadiigu weyntahe markaad wadaa jidhkeeniyo iyo weheshidiidan anna keli u weecdo wasiisi baan ku maqaanahay inaan weli ku jecelahay weydii dadka waar inaan weli inaan weli inaan weli ku jecelahay weydii dadka waqaar heestaan ka xasuustaa waaw waxaan weydiinaynaa heestaas waxaan u malaynayaa haddaanan khaldanayn codka laxanka siduu u dhacayo heesta hore uma maqal laakiin axmed gacaytu u eg yahay laxankaasi iyo codkaasi jaylaani ma igu dhaantaa waa filahaya aniguna sidaasu baan u malaynayaa caashaay inuu eh, nin axmed gacayta ahaa baan filaya sida laxanka iyo luuqda ay isku raacaysay haa sidaasaan eh, malahaygu sidaasuu igu leeyahay anigana Een, heesihii dee l- heestii nolosha inkastoon inka- inkastoon inkastoon inkastoon maqlo oo aanan cimrigii axmed ahayn
kula mid baan nahay Daa'aygu soddonka sii gelaysa iminka aye aye Had- haddana waa een, haddana waa filayaa waan filayaa de intaa waa dhegaysanaynaa inuu axmed yaan filayaa eh, jaylaaniyow eh, sidaan rajaynayay qudhayda fanaaniin fara badan oo codkooda maanta aan laygu khaldi karin midkoodna ma arag haddana codkooda baan aad aan dhegtayda u taqaanaa axmed gaciitaa ka mida een, maxamed yuusufaa ka mida een, gacan loobaa ka mid fanaaniin fanaaniin fara badan oonan muuqaal ahaan aanan arag Ah, ba haddana eh, codkoodaan laygu qaldi karin allah u naxariistay intii geeriyootay intaa ka mid eh aad iyo aad Een, heesihii aad samaysay tusaale ahaan nolosha cusub soo dhawey oo ilaa kismaayo jacaylkeedii dee lagu daaweeyo saad u aragtaa waa laga yaabaa qof inaad dhiirigeliso oo dabadeedna dhiirigelin ama suugaan ku dhiirigeli ama hadal ku dhiirigeliyo inay aad tiraahdaa in qof dhiirigeliyo oo uu wax ku dhiirigeliyo markaasi ama uu rabo ama uu ka tegayo labadaba waa suuragal ee kolley een, dadkuna een, inta fanka jeceli wixii eh, waxaa laga yaabaa iminka mid isagu eh, halka inankaasi taa ka jeceliyey mid isagu aan ka jeclayn baa la helayayo tu kale ka jecel qofba een, qayb buu suugaanta ka jeclaanayaa marka een, intii ay eh, saameyn ku yeelatay eh, ay wax u tartay waa waa waa calafkooday ahayd waa waa waana waana suuragal waa suuragal in in in inay dadka qaar saamayso waa suuragal waa tahay waxaan ku laabanayn hadday waaqic ka hadlayso waxaan ku laabanaynaa dileyta oo magaalada kismaayo oo khadka taleefonka uga jira dileyta een, heestaad hadda ku dhufatay ee, ee, nolosha cusub soo dhowa abwaankii sameeyey ayaa hadlaya waxaad weydiin lahayd ma jirtaa afwaanka waxaan weydiin lahaa hees kale oo nimcaan hilaac u qaado oo maalin maalmaha ka mid a anigoo aan ballansaneyn jacaylkayga oo marka xagga faamilka reerku ay isu kala diidanaayeen kadib ama goobtii aan ku ballansanayn ay ballantii dhaaftay marka heestii ayaa igu soo dhacday oo waxaan dhahay ma burburay heshiiskii ballantii jawaan tahay barashadu maquusba maquusba barashadu maquusba kelmadihii hogaygiyo beerkayga luli jiray iyaguna ma beenba beenba beenba iyaguna ma beenba iiwa haweeno ohay beer eernugeylkiyo xiisuhu laba beri iyo ila yar weeyaan haddii uu busaylkiyo kalgacaylkii ka baxay annawan na waan bogsanayaa heestaan ayaa sameeyaan dhihi lahaa abwaanka maadaama aada iyo aad u mahadsan yahay heestaasi ma burburay heshiiskii waxaan filayaa cabdilaahi xasan ganeyda iskale abwaanka isna waa salaamaya dhal suugaaniyada abwaan caano soomaaliyeed dhalay cabdilaahina aada baan u salaamaya isagiyo xaaskiisa iyo reerkiisaba sidaasaana rajeynayaa laxanka haddii aanan qaldanayn xasan saleebaan dhuxul baa lahaa isnanin abwaan ah oon horey ugu soo salaamay barnaamijka haddana mar labaad salaamayo sidaasaan malahaygu taana yahay waa tahay dilayta aad baad u mahadsan tahay barnaamijkaad ka qayb gashay iyo inaad da- arrimahaagii gaarka ahaa iyo jaceylkaagii aad hore noola wadaagtay maanta oo ciidan aad mar kalena soo xusuusan waa kaaga mahad celinaynaa dilayta ciid mubaarak Ay, ciid mubaarak baan idin sidoo kale aad baan idin salaamaya Een, waxaan ku noqonayaa jeelani jeelani oo asxaabta ku ag joogta bal een, een, bal qaarkood bal noogu dhiib haye cabdilaahin xaashi cabdilaahi oo Ah, dhinacayga wow.
fadhiyaan telefoonka ku wareejinaya adigii caashana waa idin sii salaamaya ciid mubaarak ciid mubaarak asalaamu calaykum calaykum asalaam cabdi calaykum asalaam hani waraxmatullah ma wanaagsantiin waa farjar iyo Ciid caash- wanaagsan.
caasho cuud ciid wanaagsan oo kuleh ciid alcaafiya ciid alcaafiya walaal aad iyo aad magacaaga horta cabdi hani hani waxa weeye hani mag- marka la yidhahdo bal magacaa horta bal intaynaan ciidda u gelin bal magacaa haddaad noo yar fasirtid caawa niyow magacaasi haadi buu ahaa markii hore dadka kari waaya makasi hani yidhaahdi
waxay yidhahdeen cabdihani cabdihaadi haadi buu ahaa cabdi haadi buu ahaa kadib dadki markay kari waayeen hani buu dhahay cabdi hani Waa halka- magacii sidii buu igu raaca waa halkaan lahaa magaca xaguu iska qabsan laaya marka marka marka ma in cabdihani lagugu yeero baad ka heshaa mise ciddii kari karta inay cabdihaadina ku tiraahdo ya haddii la saaro soo qabta imika meel laga soo qabtaba ma laha
uu fakada uu fakaday taasuu tegey ha uu baxsada waaye Een, ciidda yaad salaami lahayd waan ogahay dee dad badanna way jiraan bal yaad adigu salaami lahayd haddaad een, laanta afka soomaaliga v o a dadkan kaa dhegaysanayoo kale aad een, fursaddan oo kale aad ka faa'iidaysatid
horta waxaan salaamayaa waalidiinteyda hooyo iyo aabbo ehel iyo qaraabo walaashay xuusan xaashi cabdilaahi oo joogta fiinland waxaan salaamayaa xaaskayga amal maxamed jaamac waxaan salaamayaa kooxdayda xidigaha geeska meel kastay dunida ka joogaan iyo dhammaan ummadda islaamka iyo meel kastay iyaguna joogaan waan gartay een, inta aanan u gelin bal een, fanaan kale ama qof kaloo ku ag jooga bal cabdihaniyow ciidda oo kale bal haddaad in yar codkaaga aad mid ka mid a heesaha ugu luuqaysid dadku dhegaysto heesahaaga mid ka mid a welibana weliba dadkoo dhan ma aha cabdiyo waa dhallinyarada ku dhegaysanaysa barnaamijkan dhallinyarada sida gaarkaa ugu xiran ee heesihiinana inta badan duruufaha kala duwan ee nololeed gaar ahaan tan dhallinyaronimona aada ugu adeegsada
waa waayahay fogaanba maaye cabdirasaaq baan ka bilaabaya xaamude adoo qaba nabaaradiisa jacaylka nitaaqadiisa qofaad u nugushahay xaggiisa madaysi nasteexadiisu waxaad necab tahay dhibtiisa madaadisi niyad jabkiisa naftaadana waad alla waad naftaadana waad ku soortay
aduu qaba nabaaradiisa jacaylka nitaaqadiisa qofaad u nugushahay xaggiisa madaysid nasteexadiisu waxaad nacab tahay dhibtiisa ma raadisid niyad jabkiisa naftaadana waad alla waad naftaadana waad ku soortay ma raadisin niyad jabkiisa naftaadana waad alla waad taadana waad ku soortay ayayina waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leeday weeye nasiib aad leeday weeye nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad u daysay nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad ku soortay ayayina waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leeday weeye nasiib aad leeday weeye nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad ku soortay nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad u daysay nabdiga ruuxaad ku hayso naruura haddaad ka waydo welina rajana wilayso jacaylku nosqaami maayo cabdiga ruuxaad ku hayso naruura haddaad ka waydo welina rajana wilayso jacaylku nosqaami maayo qalbigu nacabu ma yaqaano naflaha uu kaaga dhowyay adaanka nagaan ku nagaan adaanka nagaan agtiisa qalbigu nacabu ma yaqaano naflaha uu kaaga dhowyay adiga ku nagaan ku nagaan adaanka nagaan agtiisa ayayina waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leeday weeye nasiib aad leeday weeye nolosha iyadaad isagaad nolosha iyadaad ku soortay nolosha isagaad iyadaad nolosha iyadaad ku soortay ayayina waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leeday weeye nasiib aad leeday weeye nolosha iyadaad isagaad nolosha iyadaad ku soortay nolosha iyadaad isagaad nolosha iyadaad ku soortay ayayina waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leeday weeye nasiib aad leeday weeye nolosha iyadaad iyadaad nolosha isagaad ku soortay nolosha iyadaad iyadaad nolosha iyadaad ku soortay
laxanka yaa saaray heestaasi mal hal laxanba ma baahateen heestani heestaa waxaa iska leh cabdirasaaq xamed casiid jaylaani laxankana anigun baa saaray wow ciid mubaarak baan ku leenahay cabdihaniyow cod aad u qurux badan oo tolmoon dhegaystayaal badanna dee daafaha dunida kaa dhegaysa annaguna ciid mubaarak baan ku leenahay
Rabbi caadil baan barinay
guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxaan ku soo afmeeraynaa qaybta hore ee barnaamijka ciidda waxaa inoo hadhay oo berri inoo soo socota qayb kale oo xiiso badan oo aad kaga bogan doontaan fanaaniin ka tirsan kooxda xidigaha geeska sida maxamed axmed bakaal ciro oo hees cusub qaadaya oo uu ciiddaba ugu talagalay iyo sidoo kale beerof yare sidoo kale idaacadaha soo socda ee v o a waxaad kaga bogan doontaan barnaamij gaar ah oo loogu talagalay ciidda
aad bay u mahadsan yihiin caashe ibraahim aadan caashacuud iyo ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi gaarka ee nagu talagalnay munaasabadda ciidulfidriga haatana dhegaystayaal waxaan idinku macasalaaminaynaa codka fanaanka weyn ee axmed naaji sacad iyo hees ka mid a heesaha ciidda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelya
siyo tagu mahadi yaaye iid mubaarak